siyaasiyiinta mucaaradka ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa maalintii shalay shir jaraa'id oo ay qabteen kaga soo horjeestay tallaabo la xiriirta doorashooyinka dowladda federaalk ee ku dhawaaqday xukuumadda federaalka waxee waxaa loogu yeero baarlamaanka horgeystay xeer lagu dhisayo guddiga qabta doorashooyinka oo ah mid ka amarqaata xasan sheekh waana taas midda ay ka soo horjeesteen kana hadleen siyaasiyiinta mucaaradka oo ay ka mid yihiin cabdiraxmaan cabdishakuur iyo shariif sheekh axmed cabdiraxmaan cabdishakuur oo ah mucaaradka ugu cadcad ee xasan sheekh ayaa waxa uu sheegay in doorashada aysan ahayn mid waafaqsan dastuurka gacan kurimiska ah ay ku dhaqanto dowladda federaalka isagoona sheegay in arrintani ay khilaafsan tahay nidaamka federaaliga ah
waxaa ka soo baxay wax sharciga ama wax dastuuriya maaha nidaamka federaalkana way khilaafsan tahay oo federaalku ma ogola hal guddi doorasho wax la yidhaahdo nidaamka federaalka ma ogola dalku waa federaal waa laba dowlad heer dowladeed waaye dowlad goboleedka ayadaa la rabaa inay qabsato doorashooyinkeeda dowladda federaalkana inay heer federaal ku ekaato marka nidaamka wuxuu khilaafsan yahay federaalka ah wuxuu khilaafsan yahay nidaamka baarlamentariga ah oo hadda sida loo dhisaangareeyey ama loo dhigay waxaa waaye waa system presidential ah oo madaxweyne la dooranayo laleeyahay ayaa lagu qaabeeyey shariif sheekh axmed ayaa isagana waxa uu madaxweynaha dowladda federaalka ku eedeeyey inuu boob ku hayo hantidii dowladda waxa uuna sheegay inuu baabi'iyey awooddii baarlamaanka oo ay maanta la xisaabtami karin xadgudubyada xasan sheekh madaxweynaha xilkiisa cid ku haystaa ma jirto wakhtigiisa laguma haysto laakiin waxaa lagu haystaa sharciga uu ku tumanayo waxaa lagu haystaa hantida qaranka oo boobka ku socda waxaa lagu haystaa baabi'inta hay-adaha kala duwan ee dowladda ee baarlamaanka ugu horreeyo awoodahooda la baabi'iyey baarlamaanka maanta waxaa lasoo gaarsiiyey inuusan lahayn awood uu wax ku jagarayo xukuumad lama xisaabtami karo madaxweyne su-aal ma weydii karo waxaan la soconnaa oo mithaal idinkugu filan oo weligeed adduunka meelay ka dhacda aan la arkin heshiis aan la arkin in laga ansixiyey baarlamaanka waxaan u malaynaa mithaal waadixa inuu yahay baarlamaan heshiis aan la arkin ansixiyey oo madaxweynuhu inta hor istaago wiraanaa idooga ii ansixiya
sidoo kale waxa uu sheegay in maanta ay soo dhammaatay wax dambe oo laga saxayo dowladda federaalka annaga hadda talada noo taalla oo aan ka shaqaynayna waxaa waaye wax dambe oo maanta laisweydiiyaa oo maanta la yidhaha dowladdii ha laga saxo waa soo dhammaadeen waxay taagan tahay war biyuhu ma intay gurayaana fiirinaynaa maxaa yeele waxaa ujeedda inay derbi ku soo dhammaanayaan inaa maalin walba rajo ku xirto sax ma ah mashruucan waa kii hore loo soo diiday siyaasiyiinta iyo mucaaradka ayaa waxa ay marar badan dhaleeceyn u soo jeediyeen madaxweynaha dowladda federaalka waxayna iminka dowladda federaalku maraysaa marxaladii ugu xumeed abid iyadoona midba midka kale eedeynaya waxaa dhanka kalena khilaaf xoogan uu kala dhexeeya maamul goboleedyada ay shisheeyuhu ka dhiseen dalka